bismi illaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu ku soo dhowaada wararka rediyo gaadhisa qodobada aan idiin hayana waxaa ka mid noqon doona cisbitaalka gaadhisa oo la gaarsiiyey agab loogu talagalay dhallaanka xubno ka socday hay-adda o h c r h oo kulan la qaatay gafanaha kowntiga wajeer si ay uga hadlaan sidii sare loogu qaadi lahaa arrimaha xuquuqul insaanka qodobada kale ee soomaaliya ee wararka aad ku dhagaysan doontaanna waxaa ka mid noqon doona ugu yaraan toban qof oo si argagaxle ugu dhimatay magaalada muqdisho waa toddobiyo labaatanka bisha saddexaad labada kun iyo afariyo labaatanka ku soo dhowaada wararkaas iyo kuwo kale oo faahfaahsan cisbitaalka weyn ee magaalada gaarisa ayaa wuxuu helay qalab caafimaad oo muhiim ah oo qorshuhu yahay in sare loogu qaado awooddiisa waa cisbitaalke si uu u bixiyo adeegyada muhiimka ah ee daryeelka dhallaanka qalabkan oo ay bixisay save the children oo lagu soo iibiyey iyada oo loo marayo maalgelinta l d s ayaa waxaa ku jira kuloleeyaha ubadka oo casri ah iyo qalab si fiican loo naqshadeeyey mashiinadan waxay diyaar u yihiin inay wax ka bedelaan daryeelka dhallaanka iyagoo siinaya jawi badbaado leh oo markaasi leh koronto sare loogu qaadayo awoodda dhallaanka si ay u koraan inta ay xubnahooda muhiimka ah kobcayaan intii ay socotay munaasabadda wareejinta ayaa waxaa hadal ka jeediyey doctorayso xawa boy oo ah madaxa cisbitaalka oo si weyn ugu mahad celisay kooxda save the children gaar ahaan waxay si gaar ah ugu mahad celisay dadaalka ay muujiyeen maareeyaha barnaamijkan yuusuf geedi iyo xiriiryaha nafaqaynta sugow madey waxqabadkooda doctor rayse xaabo ayaa ku nuxnuuxsatay muhiimadda uu qalabkan u leeyahay horumarinta himilada cisbitaalka ee ku aadan kamiro dhalinta daryeelka caafimaadka guud iyadoo ay ku nuxnuuxsatay muhiimadda uu u leeyahay kor u qaadista adeegyada caafimaadka hooyada iyo dhallaanka waxay sheegtay doorka muhiimka ah in mashiinadan ay ka ciyaari doonaan hubinta fayoobidda dhallaanka dhashay iyo hooyadood sidaas darteedna si weyn ay uga qayb qaadanayaan hadafka guud ee kor u qaadista helitaanka daryeelka caafimaad iyo tayada hooyooyinka iyo dhallaanka waa xafladan qalab wareejinta ayaa waxaa kasoo qeybgalay qeybaha muhiimka ah ee daryeelka caafimaadka oo uu ka mid yahay cabdulaahi daa-uud oo ka socday kooxda maamulka caafimaadka ee gaarisa iyadoo ay weheliyaan xubno ka tirsan shaqaalaha qeybta dhallaanka iyo waaxyaha nafaqada koox ka socota xafiiska ah wakiilka sare ee xuquuqda aadanaha ee marka magacooda lasoo gaabsho loo yaqaano o h c h r ayaa booqday xafiiska gafanaha ismaamulka wajeer axmed cabdilaahi oo ku sugnaa isla ismaamulkaasi wajeer qorshahana waxa uu ahaa sidii sare loogu qaadi lahaa xuquuqda aadanaha iyo iskaashiga dowladda iyo shacabka kulanka ayaa la qabtay si looga wada hadlo xeeladaha loogu talagalay horumarinta iskaashiga iyo hirgelinta hababka ku salaysan xuquuqda aadanaha hay-adda o h c h r waxay sheegtay inay ka go-an tahay fududeynta wadahadal macno leh iyo saameynta iskaashiyo keeni kara horumar la taaban kara oo xagga horumarinta xuquuqul insaanka horumarka loo dhan yahay iyo sidoo kaleeto qaabka loo wada shaqeyn karo wadahadalku waxa uu xoogga saaray muhiimadda ay leedahay wadatashi joogto ah iyo isdhaafsi lala yeesho dadka ay qusayso si loo horumariyo waxqabadyo la beegsanayo oo wax ka qabta baahiyaha gaarka iyo caqabadaha soo wajaha bulshooyinka ku nool ismaamulka wajeer gabanaha ismaamulkaasi axmed cabdilaahi ayaa muujiyey sida uu ugu faraxsan yahay ujeedka looga golleeyahay in lagu kobciyo iskaashiga iyo wax ka qabashada arrimaha muhiimka ee xuquuqda aadanaha ee ka jira gobolka waa shirka waxaa kale uu noqday madal lagu dhisayo wada shaqeyn adag oo dhex marta hay-adda o h c h r iyo ismaamulka wajeer waxaa kale oo ay u gogolaxaareysaa hindisayaal iskaashi oo saameyn waara ku yeelan doona nolosha shakhsiyaadka iyo bulshada ee ismaamulka wajeer dadaalka wadajirka ah iyo ballanqaadyada la wadaago labada dhinac waa o h c h r iyo dowladda hooseba waxay hiigsanayaan inay saameeyaan tallaabooyin wax ku ool ah oo ku aadan xuquuqda aadanaha iyo dhammaystirka een, qorshayaashan ayaa lagu yiri bayaan labada dhinac ka soo baxay daneeyaasha arrimaha gaadiidka iyo iibinta baradhada iyo sidoo kale ciyaartooyda saadka ayaa ee dakhli ururinta kutulo ayaa kulan la qaatay mas-uuliyiinta een, ismaamulka mandera waaxda adeega dakhliga ee mandera iyada oo ay hagayso hay-adda c e c m ee maaliyadda iyo qorsheynta oo uu horkacayo ibraahim aadan oo ay weheliyaan madaxa qeybta bixinta mr cukaash cabdilaahi iyo agaasimaha adeegyada dakhliga ee c p a samow dhaqane ayaa shirka ah, markaasi kasoo qeybgalay inta uu socday shirkan ayaa madaxa maaliyadda mudane ibraahim aadan eh, waxa uu si qoto dheer u faahfaahiyey qodobada muhiimka ah ee xeerka maaliyadda labada kun saddex iyo labaatan isagoo ku nuxnuxsaday muhiimadda ay leedahay in loo hoggaansamo habmaamuuska lacag bixinta ee ku qeexan siyaasadda iyo xeerarka jira waxa uu ku booriyey eh, dhammaan kasoo qaybgalayaasha inay si buuxda ula shaqeeyaan dowladda si loo hubiyo in si deg deg ah loo bixiyo khidmadda gaadiidka weli waxaad dhegeysaneysaan radio garissa oo si toosa idinkaga imaaneysa xarunta dhexe ee idaacadda wararkeena kale ayaan saaxiibayaal eh, usii gudbayaaye Een, waxaan isla fiirineynaa isla warbixino gudaha la xiriira wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha iyo maamulka qaran professor kithure kindiki ayaa sheegay inuu jiro qorasho dowladeed oo toddoba iyo afartanka ismaamul ee uu wadanka ka kooban yahay looga hirgelinayo xarumaha dhaqan celinta waxa uu carabka ku adkeeyey in sidoo kale lagu dadaalayo sidii goobahan loo qalabeyn lahaa kindiki ayaa qoraal uu soo saaray ku sheegay in dowladdu ay ilaa iyo hadda ku dhowaad boqol lixdan iyo lix milyan oo shilin ku qarash gelisay dhisidda xarunta dhaqangelinta iyo daaweynta ee mirtini ee ismaamulka mombasa waxa uu xusay in la rajeynayo in hal dhibic saddex bilyan oo shilin ay ku baxdo dhammaystirka xaruntan There are three components to this program. The first one is treatment um, of uh, the addicts. The second one is um, is uh, uh, rehabilitation, and the third one is reintegration. Reintegration requires us to put up um, a training facility here, where after the patients are fully treated, uh, which is anywhere between six months and two years, depending on the levels of addiction.
madaxa waaxda adeega dadweynaha ee dalka felix koskey ayaa soo saaray ee wareegto uu wasaaradaha dowladda dhexe iyo waaxyaha hoos tagaba ku amrayo inay hakiyaan in qorshe lagu bixiyo waxyaabaha astaanta u ah ama ay isku xayeysiiyaan waxaa ka mid ah bugaagta wax lagu qorto een, dalladaha fanaanadaha koobabka wax lagu cabo boorsadaha xusuus qorka jadwal sanadeedka iyo wax kasta oo lagu daabacay magaca wasaaradda ama waaxda si loogu aqoonsado ama ay ku soo geliyaan howlaheeda amarkan ayaa waxaa looga gol leeyahay in loo- in lagu yareeyo qarashaadka ku baxa howlaha dowladda si waafaqsan xeerka maaliyadda ee sanadkan ugu yaraan toban qof ayaa oo la socotay hal gaari ayaa ku dhex geeriyootay muqdisho kadib markii uu ku soo duldhacay gaari siday kontineer raashin ka buuxa shilkan ayaa ka dhacay isgoyska jubba ee magaalada muqdisho waxaana geeridoo- ah, waxaana geeriyooday dhammaan dadkii saarnaa gaariga hoos maray dadka geeriyooday waxay la socdeen gaari hoomi ama caasi ah waxaana ku soo duldhacay gaarigaas xamuulka ah oo sidii kontineer rashiin ah dadkii eh, wax laga kicin waa laga kicin waayey een, gaariga kusoo duldhacay waxaana halkaasi ku geeriyooday dhammaan dadkii gaariga caasiga ah saarna weli waxaa socdaa gurmadka loo fidinayo dadka ku hoos jira een, gaariga xamuulka ah golaha wasiirada ee xukuumadda federaalk ee soomaaliya ayaa yeeshay kulan degdeg ah waxayna ku ansixiyeen heshiis ku saabsan soo saaridda shidaalka iyo gaaska heshiiskan oo ay wadagaleen soomaaliya iyo turkiga ayaa waxaa qodobada ugu muhiimsan ee ku jira uu dhigaya in dowladda turkiga ay soomaaliya ka caawiso dhanka wax soo saarka shidaalka xukuumadda ankara ayaa sidoo kale waxay soomaaliya ka taageeri doontaa sahminta iyo daraasay daraasay waa daraasayntiisaba si ay ummadda soomaaliyeed uga faa'iidaystaan kheyraadka dabiiciga ah sida lagu yiri heshiiska labada dhinac wasiirka batroolka iyo macdanta cabdirasaaq cumar maxamed oo golaha horkeenay heshiiska ayaa tilmaamay inuu heshiiskan soomaaliya u horseedayo inay ka faa'iidaystaan kheyraadkeeda korna u qaadayaan dhaqaalaheeda eh, iyo in ay ka maaranto deeqaha caalamiga ah intaas ayaan saaxiibayaal kusoo afmeerayaa wararkii ugu dambeeyey raadiyaha gaarisa aad ka dhe- aad ka dhegaysanayseen
Garissa Radio is a premier news outlet dedicated to providing up to the minute coverage of local, national, and international events.
si aad u maqashid ciwaanadii ugu dambeeyey